وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى biidni illaahi tacaala muxaadaradeena maanta ciwaankeedu waxa uu noqon doonaa xuquuqu zawjayni fi lkitaabi wasunna xaqa labada zawj labada lamaane mid waliba ka kale uu ku leeyahay sida ku soo aroortay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nebigeenna ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa wuxuu u yeelay xaq uu ku waajibiyey addoon kasta oo ka mida addoommadiisa xaqaasi waxa weeyaan inay ilaahay caabudaan an yacbuduu waxdahu walaa yushrikuu bihi shaya ilaahay keligii inay caabudaan oo cidna aanay la wadaajin ilaahay inay addeecaan oo ay ka amar qaataan oo aanay caasiyin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday cidda ka soo baxda guditaanka xaqaas alkaraamata waasharaf karaamo iyo sharaf ilaahay subxaana wa tacaala inuu u yeelo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yihi ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa idinku sharaf badan ka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu cabsi badan ilaahay waxa uu yeelay qofka xaqiisa guda cizo iyo rifca sarayn walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilaahay waxa uu leeyahay cizada iyo sharafta waxaa iskale allah waxaa ale rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa iskale dadka muuminiinta ah oo ilaahay iimaankooda uu ku siiyey ilaahay subxaana wa tacaala dulliga iyo hooseynta waxaa dusha uu ka saaray cidda ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa ka soo bixi weyda waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim cidda ilaahay uu dulleeyana cid sharaf iyo cizo u yeeli kartaa ma jirto qaala anabiyu calayhi asalaatu wasalaam wajucila adullu walsagaaru calaa man khaalafa amrii wuxuu leeyahy nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dulliga iyo hooseynta waxaa dusha laga saaray oo la huwiyey cidda khilaafta amarkayga ilaahay subxaana wa tacaala intaa dabadeed waxa uu addoomihiisa u yeelay xuquuq ay isku leeyihiin waxa ilaahay uu faray addoon kastaa xaqa lagu leeyahay inuu gudo oo uu xifdiyo ilaaliyo ilaahay waxa uu ka reebay addoomaha xuquuqdaasi inay dayacaan inay ihmaaliyaan oo waxba ay ka soo qaadi waayaan wuxuu leeyahay salmaan alfarisi isagoo la hadlayo walaalkii abudardaa ina lirabbika calayka xaqaa walinafsika calayka xaqaa waliahlika calayka xaqaa faacti kula dii xaqin xaqah faata nabiya sala allahu calayhi wasalam fadakara dalika lah faqaala anabiyu sadaqa salmaan rawaahu lbukhaariyu fii saxiixih waxa uu leeyahay salmaan alfarisi isagoo la hadlaya abudardaa oo rasuulku uu walaaleeyey ogow abudardaayow rabbigaa xaq buu kugu leeyahay naftaaduna xaq bay kugu leedahay ehelkaaga iyo gabadhaaduna xaq bay kugu leedahay faacti kula dii xaqin xaqah mid kastoo xaqle xaqiisa sii waxa uu yimi saxaabiga la yidhaahda abudardaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay waanadaa xeesha dheere walaalkii salmaan uu ugu naseexeeyey wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay rabbigaana xaq buu kugu leeyahay naftaaduna xaq bay kugu leedahay ehelkaaguna xaq buu kugu leeyahay ee faacti kulid kula dii xaqin xaqah mid kastoo xaq kuule xaqiisa sii وqاl النabiyu slى الlه عlيه وsلم لcabdاللahi بni cmri faإna لجaسdka عalayka xaqا وإna لcaynika عalayka xaqا وإna لزwrika عalayka xaqا وإna لزwjika عalayka xaqا rawah الbخaarي fي صaحيixih waxaa laga soo ashkatooday cabdالlahi بni cmr بن الcاas waxaa ka soo ashkatootay zawjadiisii waxaay tilmaantay inuu xaqeedii ka gaabiyey wuxuu yihi rasuulku salى الlahu عalيه وasلم jasadkaaga iyo jirkaagu xaq buu kugu leeyahay cabdillaahi yow indhahaaguna xaq bay kugu leeyihiinoo waa inaad seexisid oo aada nasisid qofka kusoo booqda ee kusoo ziyaartaana xaq buu kugu leeyahay qofka ilaahay kugu lamaanaye zawjkaaga ahayna xaq buu kugu leeyahay dadkaasoo dhan xuquuqdooda u gud waana lagaa xisaabin doonaa waa lagu weydiin doonaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka digay addoomuhu xuquuqda la saaray addoomaha kale loo saaray inay dayacaan waxa ilaahay uu ku tilmaamay dayicitaankaasi inuu yahay dulmi waxa ilaahay uu sameeye oo u yeelay maalin la yidhaahdo yowma alqiyaama maalintaasi oo dulmiga ciddii gashay looga qisaasi doono ciddii ay dulmiyeen facan abi hurayrata ana rasuula allahi qaal latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha yowma alqiyaama xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa rawaahu muslim fii saxiixih wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam xuquuqda haddaad bixin weydaan intaad adduunyada joogtaan maalinta qiyaame ayaa xuquuqdaa laydinka qaadi doonaa ciddii idinku lahayd ilaa laxdii seenyada ahayd looga qisaaso laxdii geesaha lahayd ee geesaheeda markaa ku hirdiday waxa uu tilmaamayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam addoonka xaqii lagu lahaa adduunyada ku bixin waaya maalinta aakhira inuu bixin doono sida uu bixinayana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa tilmaami doona xadiis inoo soo socda waxaa taasi ayna tusinaysaa xuquuqda addoomuhu inay tahay midaan laysu dhaafahayn ilaa xuquuqdooda loo gudo oo loo dhammaystiro ama iyagoo ay cafiyaan oo ay ka tanaasulaan wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam ittaquu dulma fa ina adulma dulmaatun yowma alqiyaama rawaahu muslim can jaabir iska ilaaliya dulmiga iyo xadgudubka qofkoo xaqiisii aada siin weydaan ama waxaanu gelin dusha aad ka saartaan dulmigu maalinta qiyaame waa mugdiyo macanaa qofka mugdi buu ku noqonayaa maalinta qiyaame ee nuur iyo iftiin addoonku uu baahan yahay wacan abi hurayrata can innabiyi sala allahu alayhi wasalam annahu qaal man kaanat cindahu madlamatun liakhiih min cirdihi aw min shayin falyataxallal minhu alyawm qabla an laa yakuna diinaarun walaa dirham in kaana lahu camalu saalix ukhida minhu biqadri madlamatih wain lam yakun lahu xasanaat ukhida min sayi'aati saaxibihi faxumila calayh rawaahu lbukhaari wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam isagoo inala talinaayo tale ay naxariisi ku jirta iyo u turitaan war qofka walaalkii dulmi ka galay dulmigaasi oo ku saabsan cirdigiisa iyo sharaftiisa oo meeluu kaga dhacay amaba si kaleba uu uga galay maanta ha ka xalaashada buuhi nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam waayo waxaa iman doonta maalin aanu di diinaar iyo dirhamtoona aanu jirin maalintaasi waxaa jira waa acmaasha saalixa iyo sayi-aadka oo acmaashii xumayda dadka laga xisaabinayey hadduu leeyahay qofkaasi camal saalixa qofkii uu dulmiyey baa camalkiisii saalixa la siinaya waxaa laga siinayaa buu leeyahay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam dulmiga qofkaasi uu ka galay intuu leeg yahay haddaanu xasanaad lahayn ama xasanaadkiisu ay dhammaadaan inta aan dadkii uu dulmiyey xaqooda loo gudin wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam sayi-aadka iyo xumaanaha ay galeen dadkii uu dulmiyey ayaa laga soo qaadaya isaga dusha laga saaraya waxaa axaadiista qaarkeed ay tusinaysaa dabeetana naarta ayaa lagu tuuraya marka sayi-aadkoodii iyo xumaanahoodii loo xambaariyo maanta ayaa marka ay fududahay qof kastaaba xaqa inuu gudo qofkii xuquuqda gudi waayna inuu ka toobad keeno maalintaasi arrinku waa adag yahay qof waliba camal saalixa waa u baahan yahay oo in laga qaado diyaaru maaha qof walba sayi-aadkiisa iyo xumaanihiisa ayaa cusleeyey kuwo kale in loogu darana ma jeclaysanayo raallina kama aha ilaahay subxaana wa tacaala haddaba waxa uu ka dhigay mujtamaca muslimkaa mid xuquuqda laysku leeyahay isu gudaaya oo qofna qof aanu dulmiyahay inaanu meel kaga dhacahayn waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay usrada iyo qoyska seeskii u horreeye uu lahaa mujtamaca muslimka ah haddii seeskaasi uu hagaago mujtamaci wuu hagaagaya haddii seeskaasi uu hagaagi waayana mujtamaci hagaagi maayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay qoyska ama reerka mid ka kooban laba qof oo markaa shuraako arrinkaasi ku ah mas-uulka koowaadna waxa ilaahay uu ka dhigay rajulka iyo ninka sida ilaahay u uhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ilaahay subxaana wa tacaala haddaba qoyska iyo usrada oo ah seeskii koowaade mujtamacu u lahaa waxaa ilaahay dhexdooda u dhigay mawadda waraxma jacayl iyo kalgacayl waxaa ilaahay noloshooda uu ka dhigay nolol saciida oo lagu reeyo markaa lagu barwaaqoobo wuxuu ilaahay leeya wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja ilaahay waxaa ka mid a aayaadka iyo calaamadaha tusinaya inuu ilaahay idin naxariistay oo aada uu idiin ilaaliyey tusinaayo ilaahay xikmaddiisa weyn tusinaayo ilaahay cilmigiisa ballaadhan an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja inuu ilaahay nafihiina idinka abuuray kuwa dumar oo idinku lamaaneeyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inay yihiin dumarkaasi kuwa ragga munaasib u ah oo isku shakliyo isku qaab ay yihiin wuxuu ilaahay leeyay litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay waxaa dumarka uu idinku sameeyey inaad ku xasishaan aad ku degtaan waxaa dhexdiina ilaahay uu ka yeelay jacayl iyo naxariis aada isu naxariisanaysaan oo aada isteceshihiin waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ratib uu ka dhaliyey zawaadka iyo guurka asbaab fara badan oo keensanaysa dadkaasi inay isjeclaadaan inay isu naxariistaan asbaabtaasi waxaa ka mid ah nafciga iyo waxtarka ninku uu ku qabo gabadhiisa iyo nafciga iyo waxtarka gabadhu ay ku qabto ninkeeda waxaa ka mid a waxtarka ninku uu ku qabo gabadhiisa inuu ilaahay subxaana wa tacaala awlaad ka siiyo oo awlaaddaasi ay u tarbiyadaysay u hagaajisay u koriso oo isaga laftiisa markaa ay u khidmaysay u shaqayso oo uu ku xasilo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka yeelay ninka iyo gabadha dhexdooda naxariis iyo jacayl aanu laba qof oo kale dhexdooda dhigin ina fii dalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahy arrinkaa waxaa ku sugan aayaad iyo calaamado waaweyn oo ay wax ku qaataan dadka fikiraya naftooda dib ugu noqonaya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay zawjada iyo gabadha mid libaas iyo huwa ah ninkeeda sidaas oo kale ninkana wuxuu ka dhigay mid dhar u ah gabadhiisa ilaahay wuxuu yihi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dumarkii waxay idin yihiin raggiyo hu iyo dhar bay idin yihiin idinkuna saas oo kale hu iyo dhar baad u tihiin waxaynu garanaynaa inuu ogsoonnahay maada maadaama aynu nahay dad ibni aadam ah oo ilaahay uu ugu nicmeeyey inaynu dhar xidhanno dharku waxtarka uu inoo leeyahay baynu ogsoonnahay qofka iyo dharkiisa wax u kala dhowi ma jiraan ninka iyo gabadhiisuna waa sidaas oo kale sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo dharku qofka wuxuu asturaa cawladiisa waxa uu ka celiyaa qabowga iyo kulaylka waxa uu ka celiyaa dabaysha iyo wasakda sidaas oo kale ayaa zawjku u yahay zawjadiisa zawjaduna sidaas oo kale ayaa zawjkeeda u tahay sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo waxaa ilaahay markaa uu tilmaamayaa maadaama gabadhii ninkii hu ay u tahay ninkuna sidaas oo kale iyada u yahay in qofku markaa maryihiisa u ilaashado oo maryaha xaqooda uu siiyo oo qofku maryihiisa inuu dul qaato oo hadday wasakhoobaan inuu wasakdaasi ka maydho oo aanu wasakdaasi ku tuurin sidaas oo kale ayaa looga baahan yahay ninku inuu gabadhiisa ka yeelo gabadhuna inay ninkeeda ka yeesho ilaahay subxaana wa tacaala si maxabada jacaylka iyo naxariista uu dhex dhigay ninkiiyo gabadhu si ay u daayimto waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu faral yeelay xuquuq xuquuqdaasi oo haddii la ilaaliyo oo la xifdiyo laga soo baxo jacaylka iyo naxariista ilaahay uu dhex dhigay ay daa'imayso ay noqonayso mid joogtaa oo reerkuu noqonayo mid salka dhigoo istiqraar la yimaada waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta uu faro ka mida labadaa qof inka kale xaqiisa uu gudo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhiirigeliyey haddii xaqiisa isaga laga gaabiyo inaanu isagu xaqa lagu leeyahay ka gaabin inuu dulqaato arrinka caynkaasi ah darsigeenan maanta insha allahu tacaala waxaynu ku qaadan doonaa xuquuqda labada zawj ay isku leeyihiin fi shariicati algharaa shariicadan islaamka ee quruxda badan ee nafciga iyo wanaagga faraha badan uu ku jiro waxaynu ku bilaabi doonaa biidni illah xaqa ninku uu ku leeyahay gabadha waayo xaqa ninku uu gabadha ku leeyahay baa weyn iyadoo xaqeedu aanu yarayn oo isaguna uu weyn yahay sida nusuustu ay tusisay sidaa ogeed gabadha muslimadda ah masaa-isha sharciga ee waajibka kuwa inay barato kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inay barato xuquuqda labada qof ay isku leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay zawjka iyo ninka mid gabadha imtixaan u ah inta adduunyada ay joogto wax lagu imtixaamaya bal xaqiisa iyo waajibka loo saaray inay kasoo baxdo iyo inay noqoto mid arrinka caynkaasi iyo dayacda wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya xaqa ninku uu leeyahay weynidiisa maa yenbagii liaxadin an yasjuda liaxad walaw kaana axadun yenbagii an yasjuda liaxad la amartu almar'ata an tasjuda lizawjiha lima cadama allahu calayha min xaqih rawahu lbayhaqiy wabnu xibaan bisanadin xasan wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam qofna uma banaana inuu u sujuudo qof kaleo ibni aadama haddii cid ay u habboonaan lahayd inay cid kale u sujuuddo gabadha ayaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuuddo waayo xaqa uu ku leeyahay baa mid weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala u weyneeyey وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أبدت حقه wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayh wasalam allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee haddii ninkuu ahaan lahaa laga bilaabo lugtiisa ilaa madaxiisa kala barhkiisa mid wada boog iyo nabara boogahaasi iyo nabaradaasoo dheecaan iyo malaxi ay ka da-ayso oo gabadhu intay ka hor timaado ay ka leefi lahayd wallahi inaanay xaqiisa guddeen buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqiisu intaasi waa ka wen yahay waana ka qiimo badan yahay waana ka sarreeya ha ogaata gabadha muslimadda ahi zawjkeeda iyo ninkeedu waa jannatuhaa wa naaruha isaga ayaa jannadeediiya ama naarteediiya marba isaga sida ay ka yeesho arrinkeedu noqonaya haddii xaqiisa ay guddana jannay ku helaysaa haddii xaqiisa ay gudi weydana waa naar fa can xuseyn ibni muxsan can camatin lahu atat innabiya fii xaajatin laha waxa uu leeyahy xusein ibnu muxsin saxaabiga la yidhaahdaa islaan eedaday baa u timi rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo kala hadlaysa ujeeddo iyo arrin ay lahayd wafaragat min xaajatiha ujeeddadeedii bay dhammaysatay buu yidhi faqaala lahaa rasuulu llah adaatu zawjin anti wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma mid mid nin lamiyaa tahay adigu qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fakayfa anti lahu wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkaaga sidee baad u tahay miyaad u wanaagsan tahay mise waad ku xun tahay qaalat maa aaluuhu ilaa maa cajaztu canhu wanaaggiisa iyo waxtarkiisa kama gaabiya bay tidhi ilaa waxaan awood u waayo mooyaane qaala calayhi asalaatu wasalaam undurii ayna anti minhu fainamaa huwa jannatuki wa naaruki akhrajahu axmed wagayruhu bisanadin xasan wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam gabadh yahay ninkaaga sidaa aad ku tahay bal ka fiirso fa inamaa huwa jannatuki wa naaruki isaga ayaa jannadaadiiya ama naartaadiiya sida aad ku tahay hadday tahay si wanaagsanna waa jannadaadii haddii aad ku xumaatana waa naartaadii waxaa markaa walaalayaal loo baahan yahay si gabadhu xaqaa weyne la saare ay uga soo baxdo inay ogaato bal xuquuqda waajibka ku ahay maxay tahay ee ilaahay subxaana watacaala zawjkeeda iyo ninkeeda ugu waajibiyey xuquuqdaasi waxaa u horeeya taacatu zawj ninkeeda gabadhu inay ka amar qaadato waa xuquuqda u horeysa bay ka mid tahay waxaanay ka mid tahay xuquuqda kuwa ugu muhiimsan oo uguna waajibsan gabadha markaasi ah gabadh fariid oo caqli badan waata weyneyneysa wuxuu ilaahay weyneeyey rasuulku waata ku dadaalaysa inay zawjkeeda iyo ninkeeda adeecdo waayo waxay og tahay ay ka warhaysaa zawjkeedu ay adeecdo inay janno ku helayso qaala sala allahu calayhi wasalam idaa sallat ilmar'atu khamsaha wasaamat shahraha waxafidat farjaha wa ataacat zawjaha qiila laha dkhuli ljannata min ayi abwaabiha shi't rawaahu ibnu maaja bisanadi saxiix wuxuu leeyahy nebi maxamed gabadhu hadday tukato shanta salaadood oo ay bisha ramadaanna soonto nafteedana xumaanay ka ilaaliso bimacnaa xaqii ilaahay bay markaa ka soo baxday oo ninkeedana ay adeecday ka amar qaadato waxaa la yidhaahdaa maalinta qiyaame albaabada jannada ka addoonaysid ka gal allahu akbar daacadii zawjka janna ayaa ay ku helaysaa gabadhu waxay og tahay gabadha muslimadda ahi zawjkeeday caasiday ka amar qaadan weydaa inay ka mid tahay asbaabta keenaysa inuu ilaahay u cadhoodo qaala annabiyu calayhi asalaatu wasalaam waaladii nafsii biyadih ma min rajulin ma min rajulin yadcuu imra'atahu ilaa firaashih fataaba calayhi ila kana aladii fi lsamaa'i saakhitan calayha xataa yardaa canha rawaahu muslim wuxuu leeyahy nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ma jira nin gabadhiisa firaashka ugu yeedhaya oo ay diidayso onay ka amar qaadanahayn ilaa hadday sidaasi dhacdana allaha subxaana wa tacaala addoomihiisa iyo khalqigiisa ka sarreeya wuxuu ahaadaa mid gabadhaasi u cadhoonaya ilaa ninkeedu uu ka raalli noqdo gabadha muslimadda ahi jannay doonaysaa zawjkeeday adeecaysaa ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadhadiisay ka baqaysaa way iska ilaalinaysaa ninkeeda inay ka amar qaadan weydo ilaahay baa ku dhiirigeliya dumarka muslimaadka inay adeecaan raggooda faqaala subxaanah faalsaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah dumarka saalixaadka ahi waa kuwa qaanitaata ay mutiicaatun lilaahi waliazwaajihinna waa kuwa ilaahay addeeca raggoodana addeeca xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah waa kuwa ninkoodu marka uu ka maqan yahay naftooda iyo maalkiisa iyo carruurtiisaba ilaaliya iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa qaadanaya sidaa awgeed baa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu nisaa'i khayr dumarka teebaa u khayr badan baa la yidhi qaala calayhi salaatu wasalaam allatii tutiicu idaa amar waata ninkeeda adeecaysa marka uu amro oo amarkiisa markaa qaadanaysa markaa gabadha muslimadda ahi waa inay iska ilaaliso zawjkiisa zawjkeeda inay ka amar qaadan weydo inay hadal ku soo celiso inay la muranto marka amar uu siiyo ama marka wax wanaagsan uu faro soo ogaato se gabadha muslimadda ahi inaanay banaanayn ninka in lagu adeeco wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu caasinayo liannahu laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma adeeci karo wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu caasinayo bal hadda u fiirsa xadiidkan la yaab ka badan can ummi lmu'miniina caaisha ana imra'atan min alansaar zawajat ibnataha fatanacata shacru ra'siha waxay leedahay caaisha radia allahu canha gabadh ka mida dumarkii ansaarta ayaa inanteedii markaa guurisa bimacnaa nin baa la siiyey timihii madaxeeda ayaa markaa adkaaday oo yaraaday faja'at ila annabiyi sala allahu alayh wasalam fadakarat dalika lahu rasuulka ayay u timi oo arrinkaasay u sheegtay waxaanay ugu dartay inay tidhi ina zawjaha amaranii an asila fii shacriha ninkeedii inantayda wuxuu i faray inaan timaheeda tima ugu xidhiidhiyo kale oo ardafiishal oo aanay lahayn faqaala calayhi asalaatu wasalaam laa inahu lucina almuwasilaat imaam albukhaari baa xadiidka wariyey fii baab laa tutiicu lmar'atu zawjaha fii macsiyati rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ninka amarkiisa ha qaadanin inanka aada sodoga u tahay hadalkiisa ha maqlin waayo waa la nacdoolay ilaahay naxariistiisa ayaa laga fogeeyey dumarka dumarka timaha timahooda timo kale markaa ugu xidhiidhiya oo aanay lahayn waxaa markaa xadiidkani ina tusinaya inaan zawjkiiyo ninka wax macsiya aan lagu adeecahayn hadduu faro gabadha inay salaadii faralka ahayd ka tagto ama ay ka tagto soomkii faralka ahaa ama uu faro xijaabka inay tuurto oo ay dhigto amaba se waxa weeyaan uu faro inay wax macsiyaa guriga dhexdiisa ay ka samayso ama dabadiisaba inay arrinkaasi ka amar qaadato maaha gaar ahaan dumarku marka ay marayaan xaaladaha farxadaha iyo zawaajka waa inay iska ilaaliyaan ilaahay cid aan ahayn tabaaraka wa tacaala inay ku adeecaan wax ilaahay ay ku ku caasiyayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ay ku khilaafayaan waxaa gabadha muslimadda ah xuquuqda lagu leeyahay ka labaad uu yahay an tasuuna cirdahu wa tuxaafida calaa sharafihi inay ninka markaasi ilaaliso cirdigiisa iyo sharaftiisa taasina waxa ay ku imanaysaa inay iyadu nafteeda ilaaliso oo xumaan oo dhan ay ka ilaaliso waayo gabadhu waa meeshii ninka ceebta ay ka qabanaysay iyada ayaa ninkeeda ceeb iyo xumaan usoo jiidi karta iyada ayaa wanaag iyo sharaf iyo ammaan usoo hoyn karta sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku ammaanay dumarka muuminaadkaa inay yihiin xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah kuwa naftooda xifdinaya oo xumaanta iyo sharaf darrada ka ilaalinaya iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka amar qaadanaya gaar ahaan marka ninku uu ka maqan yahay ee aanu la joogin gabadha muslimadda xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a anlaa ta'dana fii beytihi ila biidnih inaanay gurigiisa u ogolaan cid aan u ogolayn facan jaabir bni cabdillaahi can innabiyi sala allahu alayh wasalam qaala ina lakum calayhina anlaa yuuطi'na furushakum axada takrahuun walaa ya'danna fii buyuutikum liman takrahuun wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ragow dumarkii xuquuq baad ku leedihiin xuquuqdaasi waxaa ka mid a inaanay u goglin oonay ku joojin firaashyadiina cid aad nacaysaan oo aydaan raalli ka ahayn inaanay u ogolaan guryihiina inay soo galaan cid aad nacaysaan oo raalli aydaan ka ahayn wa fii riwaaya walaa ta'danu fii beytihi wa huwa shaahidun ila biidnih wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam ninku isagoo jooga gurigiisa cid inay soo gashay aanay u ogolaanin ilaa isagoo arrinkaa inuu ogol yahay mooyaane waxa ahlulcilmigu ay leeyihiin isagoo jooga mar haddii la yidhi yaanay cid u ogolaanin marka uu maqan yahayna arrinku waa kasii daran yahay waxaa marka arrinka caynkana lagu fasirayaa bay leeyihiin ahlulcilmigu haddii markaa aanay ogeyn ninku inuu arrinkaa raalli ka yahay haddiise ninku uu idhaahdo raalli baan ka ahay oo cid kastoo aan dhibaato lahayn gurigeenna waad u ogolaan kartaa iyadoo markaa wax khulwa aan la samaynahayn iyo la keli noqosho isla markaa aan dadkaasi ikhtilaad iyo dhexgal aan ku samaynahayn haddii ninku sidaa uu yidhaahdo waa ogolaan kartaa hadday og tahay arrinkaa inuu raalli ka yahayna waa ogolaan kartaa haddii se aanay ogeyn inuu raalli ka yahay ilaa idan iyo markaasi ogolaansha ay ka hesho uma ogolaan karto haddii uu yidhaahdo uma ogoliyo amarka caynkaasi iyo wasiyana arrinku taasi waaba kasii daran yahayba markaa gabadha muslimadda ahi waa inay ogaato guriga ninka ayaa ka mas-uula isaga ayaa markaa cidduu doonana ufasaxaya cidduu doonana u diidaya iyadu waa inay markaa isaga ka amar qaadato oo gurigiisa markaa cid aanu ogolayn aanay soo gelin xuquuqda lagu leeyahay gabadha muslimadda waxaa ka mid a anlaa tusiya ilayhi walaa tu'dii inaanay ninkeeda markaa xumaan ku samayn dhibaatana inaanay gaadhsiin dhibaatadaasi iyo xumaantaasi ahaata mid carabka ka imanaysa ama ha noqoto mid waxa weeyaan gacanteeda iyo xubnaheeda ka imanaysa facan mucaadi bni jabalin can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal laa tu'dii imra'atu zawjaha fi dunya ila qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin laa tu'diihi qaatalaki illah fainamaa huwa indaka cindaki dakiil yuushaku an yufaariqaki ilayna rawaahu axmed waatirmidiyu bisanadin xasan wuxuu leeyahy nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam gabadha adduunyadu haddii ay dhibta zawjkeeda iyo ninkeeda inta adduunyada uu joogo waxa ay tidhaahdaa zawjada jannada uu ku leeyahay ee kamida dumarka xuural ciintu maaha dhibin ilaahay naxariistiisa ha kaa fogeeye agtaada in yar buu joogaayo maalmaha adduunyadu waa tirsan yihiin waana la dhimanayaayo waa lasoo dhaafayaa waxaana dhowbay tidhaahdaa maalinta uu kaa imanayo annaga uu noo imanaayo markaa gabadha muslimadda ahi waa inaanay zawjkeeda dhibaatayn waa inay iska ilaaliso hadalka xun uu karaahiyeysanayo oo ay ku dadaasho kalaam wanaagsan inay kula hadasho wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati gurafan yuraa daahiruha min baatiniha wa baatinuha min daahiriha waxa uu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jannada dhexdeeda waxaa yaala oo ilaahay uu ku sameeyey qolal xaggooda hoose marka la joogo ama gudahooda debaddooda la arkaayo marka debadda laga joogana gudahooda markaasi la arkaayo bimacnaa waxay ka samaysan yihiin muraayado aada iyo aada u qurux badan waxaa rasuulka lagu yihi calayhi salaatu wasalaam qolalka caynkaasi ee jannada ku yaalla yaa iskale ilaahay yaa u diyaariyey wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam liman atcama atacaam wa anaala alkalaam wa sallaa billayli wannaasu niyaam waxaa ilaahay u diyaariyey qofka hadalka jilciya oo hadal wanaagsan dadka kula hadla oo dadka masaakiintaana quudiya oo habeenkiina tukada iyadoo dadku ay hurdaan oo markaasi ay kuurinayaan gabadha muslimadda ahi waa inay ilaahay ka baqato subxaana watacaala waa inaanay markaa ninkeeda afka iyo carabka aanay ku taagin hadal wanaagsan markaa walaaltinimo iyo naxariis iyo kalgacayl uu ka muuqdo waa inay kula hadasho waxaa kamid a xuquuqda gabadha lagu leeyahay an tashkura zawjaha walaa takfuru ninkeeda inay umahadnaqdo oo wanaagga uu siiyey aanay dafirin xaqa caynkani aada iyo aad buu u weyn yahay ilaahay subxaana watacaala ragga waa ka fadilay dumarka waxa ilaahay u kaga fadilay inuu iyaga maamulka u dhiibay inuu iyaga ka dhigay kuwa biilka bixinaya arrinka noocaas iyo la kifaaxaya wuxuu ilaahay ninka uga dhigay gabadhiisa sayid iyo melik wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yashkur illaha man laa yashkur innaas laa yashkur illaha man laa yashkur innaas rawaahu axmed wa abu daawuud watirmidi can abi hurayra ilaahay uma mahadniqin qofka aan dadka umahadniqin qofka dadka wanaagga u sameeya aan umahadniqin ilaahay subxaana watacaala uma umahadniqin waayo ilaahay baa faray qofka wanaag kuu sameeya inaad umahadnaqdo haddaanad umahadniqin ilaahay subxaana watacaala faritaankiisa iyo amarkiisaasi ayaad caasiday ilaahayna subxaana watacaala inaanad umahadniqin ayaa xaqiiqadu markaasi ay noqonaysaa gabadha muslimadaahi waa inay ilaahay ka baqato waa inay garato ninku fadliga uu ku leeyahay wanaagga uu qabtay marka waa inaanay ilaabin waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ay ka warineen saxaabiyadda laydhaha asmaa bintu yaziid qaalat mara binaa rasuulu llahi wa naxnu fii niswa waxaana soo maray bay tihi rasuulka sala allahu alayh wasalam annagoo dumar dhex joogna fasallama calayna wa qaal iyaakuna wa kufra almunacimayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana salaamay waxaanu ihi dumarow iska ilaaliya waxaan idinka digayaa inaad dafirtaan wanaagga ay idiin qabteen labada markaa dadka u nicmeeya faqulnaa yaa rasuula allah wamaa kufru lmunacimayn waxaanu nidhi bay leedahay gabadhaasi rasuulka ilaahayow maxaa uu yahay kufriga lagu sameeyo labadaa munacimeynka ah qaala lacalla ixdaakuna tatuulu aymatuha bayna abaweyha waxaa laga yaabaa midkiin in markaa labadeeda waalid muddo ay ag joogtay iyadoo nin la-aana oo watacnas markaa halkaasiba laga yaabo inay da'weyn ku gaadhay fayarzuqaha allahu caza wajala zawjan wayarzuqaha minhu maalan wawalada ilaahay subxaana watacaala inuu zawj ku arsaaqay baa markaa laga yaabaa oo ilaahay subxaana watacaala ninkaasi uu ka siiyey maal iyo xoolaba oo fataqdaba alqabba ay cadhooto markaa hal mar oo faraaxa taquul maa ra'aytu minhu yowman khayran qad oo ay tidhaahdo maalin markay cadhooto weligaba khayr iyo wanaag kamaan arag waxa arrinkaa caynkaasi uu yahay kufri bimacnaa waa wanaaggii ninkuu u qabto gabadhu ay aasayso waa in ninkii aanay u mahadnaq ahayn xaqiisii ayaa markaa aanay gud ahayn gabadha caynkaasi wacan ibni cabbaasin qaala qaala anabiyu calayhi asalaatu wasalaam ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo naxariistiisa iyo jannadiisa iyadoo muxaadaradu marka ay tahay mid aan dumar u jeedinaayo haddana waxa aan jeclaaday waxoogay kooban inaan ka tilmaamo xaqa dumarkuna ay leeyihiin oo islaamku markaa dumarka un culays muu saarin oo xuquuq kumuu waajibin iyaguna markaa xuquuq ayaa ay leeyihiin xuquuqdaas si aynu tilmaanay ee dumarka lagu leeyahay in badan oo kamid ah ragga laftoodana waa lagu leeyahay sidaa ogeed baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi walahuna mithlu aladii calayhina bilmacruuf dumarka iyaguna waxay xaq u leeyihiin in loo sameeyo wanaagga iyaga lagu waajibiyey sida dhaqanka wanaagsanimo markaasi uu keensanayo markaa gabadha sida iyada markaa xaq loogu leeyaho inay guddo loo weydiinayo ayaa iyaduna xaqa ay u leedahay oo xaqeeda markaa in loo guda ay waajib tahay waxaanu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqa waar ragow dumarkii xaq baad ku leedihiin walinisaa'ikum calaykum xaqa dumarkiinina xaq bay idinka idinku leeyihiin mid walibana markaa xaqa lagu leeyaha ka soo baxo waxaa kamid a calaamadaha waaweyn ee tusiyo qofka akhlaaqdiisu inay dhamaystiran tahay khaasatan qofka ninkaa iimaankiisuna uu yahay mid kobcay inuu noqdo markaa mid gabadhiisa u naxariista oo u tudho wanaag kula dhaqma wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim rawahu tirmidi bisanadin saxiix wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta waxa ugu iimaan dhamaystiran oo ugu iimaan badan kooda ugu akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim ragow waxa idinku khayr iyo wanaag badan kuwa dumarkooda markaa ugu wanaagsan ee si fiican ula dhaqma gabadha muslimadii markaa xuquuq bay ninkii ku leedahay xuquuqdaasoo isagana looga baahaya inuu oofiyu dhamaystiro gabadhu waxay xaq u leedahay markaa xuquuqdeedaasi inay dalabto xuquuqda waxaa ka mid a ninkii xaqa lagu leeyahay waxaa u horeeya markaa inuu gabadhiisii biilka siiyo oo ilaahay nafaqada iyo biilka ragga ayaa uu ku waajibiyey maha markaa waajib la saaray dumarka arrinka caynkaasi wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlaaya masalada caynkaasiya markii la weydiiyey dumarka iyagu maxay xaq noogu leeyihiin an tutcimaha idaa tacimta wa taksuuha ida iktafayta walaa tadrib alwajha walaa tuqabix walaa tahjur ilaa fi lbeyt gabadhu waxay xaq kuugu leedahay marka adigu cunto cunto inaad iyadana siiso marka adigu arabeel iibsato inaad iyadana u iibiso inaanad wejiga ka garaacin inaanad markaa qabaxa kalaa ku odhan hadal xun aanad kula hadal inaanad markaa ka hijiroonin oo gabadhii aanad ka fogaanin waxaa markaa maanta mid aada looga yaabaa bal mid laga naxaa in ragga in badanoo kamidi guryaha iska hurdaan dumarkiina markaa suuqa ay fadhiyaan oo iyagu ay u ordayaan markaa biilkii reerka iyo nafaqadii ciyaalka arrinka caynkaasi waa xaqii ninka lagu lahaa oo dayacay waajibkii ilaahay uu saaru kasoo bixi waayo weeye raganimadiisa ayaa markaa ninka caynkaasi meeluu kaga dhacay gabadha muslimadda waxay ninka xaq ugu leedahay haddii markaa ay meel ka dhacdo inuu gabadha u eedbiyo sidii ilaahay subxaana watacaala uu faray waxa eedbintaasi ay noqonaysaa marka hore inuu waaniyo waano markaa aad iyo aada u fiican oo aan wax ayo wadan iyo wax markaa xumayna haddii ay adeecdo marka ay wax ku qaadato waa alxamdulilah haddii kalena inuu ka hijroodo markaasi uu ka fogaado haddii arrinka ay wax ku qaadatona waa alxamdulilah haddii waxba ay ku qaadan weydo waxaa ninku xaq u leeyahay gabadhii inuu garaaco hase ahaatee garaaca caynkaasi ma aha markaa mid gabadha loo garaacayo sida cadowga waa garaacuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay inaan cadowtinimo looga jeedino edbin looga jeedo waa garaac rasuulku uu ku tilmaamay inaanu waxba bararin ahayn macnaa marada dacalkeeda go-a dacalkiisa iyo cimaamadiiyo in lagu yaro dhufto sidaasi ayaa u noqonaya ilaahay baa subxaana watacaala xaqan sheego wuxuu yihi wallatii takhaafuuna nushuudahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajic wadribuuhuna fain atacnakum falaa tabguu calayhina sabiila dumarka markaa santaagooda iyo amar diidadooda ma haddaad ka baqataan ilahay wuxuu leeyahy marka hore waaniya mar labaadkana ka hijroodoo markaa guriga uga taga ama firaashka uga taga mar saddexaadkana rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay garaaca oo yaro karbaasha haddii markaa idinka amar qaataan falaa tabguu calayhina sabiila marmarsiiyo haw raadinina ina allaha kaana caliyan kabiira ilaahay waa mid sarreeya oo weyn oo ninku isa sarraysiintu waa inaani ku kalifin inuu markaa gabadha dulmiyo waa inuu ogaado inuu ilaahay ka sarreeyo waa in markaa isweynaysiintu aanay ku kalifin inuu gabadha dulmiyo waa inuu ogaado in ilaahay subxaana watacaala uu ka weyn yahay waxa uu rasuulkeenu nahiyo oo u diiday ninku inuu gabadha markaa muslimadda ah ee ilaahay markaa zawjadda uga dhigay inuu garaaco iyadoo garaacaasi wax keensanaya aanu jirin wuxuu yihi rasuulku yajlidu axadukum wuxuu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam yacmadu yacmidu axadukum yajlidu imra'atahu jilda alcabdi falacalahu yudaajicuha aakhira yawmihi wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam midkiin markaa gabadhiisa miyuu u qasdinaya oo u jeedalinaya dabeetana uu u garaacaya sida addoonka loo garaaco iyadoo laga yaabo ninka sidaa samaynaya in markaa aakhirulyawm ama maalinta gelinkeeda dambena in gabadhii markaa meel ay wada seexdaan bimacnaa waa foolxuma arrinkaasi inuu yahay buu tilmaamaya rasuulku sala allahu alayh wasalam xataa garaaca bannaan ee aan ahayn mid mid wax bararinaya iyo mid wax jajabinaya toona ayaa laga haboon yahay oo isagoo bannaan haddana inay raggu iska daayaan aada iyo aad ay u fiican tahay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyey inuu yihi laa tadribuu imaa allah waa ragoo ha garaacina addoomahan ilaahay dumarka ilaahay u idin ag dhigay cumar ibnu khadaab ayaa u yimi rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi da'irna nisaa calaa azwaajihina rasuulka ilaahay oo dumarkii markaa tidhi yaa la garaacin dee raggii bay ku dhiiradeenoo waxba way qaadan waayeen oo waxba waa aqbali waayeen farakasa fii darbihina rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogolaaday markaa in dumarkii la yaro karbaasho karbaashkaasi aynu tilmaanay waxaa markaasi dhacday in dumar fara badani ay yimaadeen gurigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo raggoodii ka ashkatoonaya rasuulku markaa wuxuu yihi laysa ulaa'ika bikhiyaarikum rawaahu abu daawuud waa ragow dhegaysta kuwa dumarkooda garaaciya dumarku ay ka ashkatoonayaan kuwiina idinku khayrka badan maaha bimacnaa qofkaa nuqsaan baa ku jirta weeyaan macnaheedu wanaag fara badanna waa u dayacay ninka muslimkaa waxaa looga baahan yahay maadaama guriga isagoo mas-uulu ka yahay inuu markaa guriga maamulkiisa uu hagaajiyo oo markaa reerkiisa si xikmad iyo qorsho fiican leh uu u maamulo waxaa looga baahan yahay inuu markaa u sabro dhibkooda oo u dulqaato uu iska cafiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in dumarka markaa si wanaag la ysu dardaarmo ragga qaarba kuwa kale ay ku yidhaahdaan waar dumarka wanaag markaasi kula dhaqma wuxuu yihi rasuulku fa ina almar'a khuliqat min dulcin gabadha waxaa laga abuuray feedh oo sida saxiixa markaa feedha bidix ee nabiyullaahi aadam ayaa laga abuuray dumarka markaasi iyo raggaba hooyadood oo xaawo ahayd wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ina acwaja ma fi dilci aclaa feedha waxaa ugu qallooc badan xaggeeda sare fain dahabta tuqiimuhu kasarta haddaad istidhaahdo toosi waad jabinaysaa waxaa jabintaa rasuulku uu ku tilmaamay xadiid kale inay tahay markaa furniinka gabadha la furo wain taraktahu lam yazal acwaj fastawsuu binnisaai muttafaqun calayh wuxuu le rasuulka haddaad iska daysana sidaasi ayaa markaa u qalloocnaanaya marka xadiidku waxa uu tusinayaa dumarka in mar walba khalad laga helaayo khaladka caynkaasiyo waxaa loo baahanya raggi inay u dulqaataan inay ku wataan inay dumarkii markaa toostoosiyaan inaanay markaasi odhan raggu dumarku boqol kiiba boqol ha toosnaadaan oo ha saxnaadaan waayo arrintaasi mid la helayo maaha ninka arrinka caynkaasiyo doonana waxaa caaqibadiisu markaa ay noqonaysaa saa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in reerkiisi uu baaboo waxaa kaloo rasuulku yihi laa yafrak mu'minun mu'mina waa nin mu'mini gabadh mu'minadoo ilaahay ku arsaaqay aan u cadhoonin in kariha minhaa khuluqan radiya minhaa aakhara rawaahu muslim waayo haddii dhaqan uu ku diido mid kale u kaga raali noqonaya qofka ibni aadamkaa ilaahay subxaana watacaala mid kaamil oo dhamaystiran kamuu dhigin qofku meelana markaa waa kaa qancinaya waa kaa cajabgelinaya meelana waxa laga yaaba inaad ka nacdo oo aad ka karaahiyeysato marka waxaa loo baahan yahay ninka muslimka inuu sameeyo muwaazana inuu gabadha wanaageeda iyo markaa xumaanteeda uu isu miisaamo oo mar kasta wax khalada uu ka arko isagoo isku dayaya inuu daweeyo gabadhiisa markaa uu toosiyo in haddana wanaageedii uu xusuusnaado oo aan marka arrinkaasi uu nacsan yahay aanu ku kalifin in gabadhii markaa uu ka takhalluso reerkiisaasi uu ku baabo waxaa ragga looga baahan yahay inay dumarkooda baraan waxyaabaha daruuriga ee dumarku ay u baahan yihiin diintooda ka mid a haddii aanay iyagu barahayna inay u ogolaadaan dumarkii inay u baxaan meelaha ay ku baranayaan waayo ilaahay wuxuu ihi quu anfusakum wa ahliikum naara waar naftiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya ninka haddii marka aanu reerkiisa waxba u sheegin haddaanu waxba barin oo markaa jahli ay ku sugan yihiin sideebuu markaa noqonaya mid naar uga ilaaliyey naarta maxaa lagu galaa waajib laga tegey ama xumaan la sameeyey qofku markaa hadduu jaahil yahayna xumaantiina waa samaynaya waajibaadkiina waa dayacaya waxaa kaloo rasuulku tilmaamay ninku inuu reerka mas-uul ka yahay oo ilaahay uu raaciyey loona diri loona diray arrinka caynkaasiina laga waraysan doono ninka waxaa markaa dushiisa oo waajib ku ah inuu ku dadaalo gabadha markaa arrinkeeda adduunye inuu hagaajiyo oo mas-uuliyadda la saaray maaha gabadha diilkeedan inuu ka shaqeeyo diinteeda iyo aakhiradeedana inuu isbaaxiyo ayaa looga baahan yahay saa awgeed baa ilahay waxaa ragga uu faray inay dumarka markaa diintooda ay toosiyaan oo ay u ilaaliyaan ilahay wuxuu uhi waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga iyo reerkaaga salaada far iyo wanaag oo dhanba arrinka caynkaasiina ku sabir haddii markaa dhibaato iyo culays aad kala kulanto ninka muslimkaa waajibka saana waxaa ka mid a gabadhiisa markaa sharafteeda inuu ilaaliyo wax allaale wixii dhaawacayana inuu ka fogaado inuu iyada lafteeda markaasi ilaaliyo oo uu ka ilaaliyo markaa xijaab la-aanta iyo tabarujka uu ka ilaaliyo markaa ragga ay dhex gelayso ee ay dhex fadhido waxaa loo baahan yahay ninka muslimka inuu noqdo mid reerkiisa u hinaasaya sida cali bin abi taalib uhi radia allahu canhu markii la yidhi dumar muslimaada ayaa ragga gaalada markaasi cidhiidhiya oo dhex gala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi baan ujeeda cali bin abi taalib war waxaa lay warramay dumarkiinu inay ragga gaalada cidhiidhiyaan waar arrinka caynkaasi wuxuu tusinayaa kiira daro iyo hinaaso daro khayr iyo wanaagna ma lahanim aan gabadhiisa aan u hinaasahayn oo aan xumaanta uga ba'ahayn arrinta caynkaasi waa arrin maanta aad iyo aad u faafsan ragga muslimiintaana loo baahan yahay inay markaa ka digtoonaadaan dumarkoodana sharaftooda iyo wanaagooda inay ilaaliyaan waxay gabadhu xaq ninka ugu leedahay inuu u ogolaado hadday weydiisato inay markaa guriga ka baxdo haddii arrinka noocaasiyo baahi ay keensato sida inay tusaale ahaan tegayso salaadii jamaacada ama inay darsi cilmiga ka qayb gelayso ama inay muxaadaro iyo waano iyo meel alla ka cabsiga lagaga hadlaayo marka ay ka qayb gelayso ama ay booqanayso ziyaarinayso dadka aqaaribteeda ama dadka markaa sadiiqaadkeeda ama dadka jaarkeeda waxaa loo baahan yahay gabadhi inuu ogolaado o aanu u diidin hase ahaatee waxaa loo baahan yahay marka ay baxayso inuu gabadha markaa ku waajibiyo inay u baxdo sifadii sharciga ahayd oo xijaabkii sharcigaha marka ay ku baxdo waxaa markaa kamid a xuquuqda gabadhu ay ninka ku leedahay inaanu sirteeda faafin sida uu tusinayo xadiidkii aynu akrinay markaynu ka hadlaynay xuquuqda markaa ninku gabadha uu ku leeyahay waxaa ninka muslimkaa looga baahan yahay inuu gabadhiisa sharfo inuu gabadhiisa markaasi u turo oo u dhibirsanaado waxaa looga baahanya in noqdo mid gabadhiisa markaa u muujiya mudaacabo iyo ciyaar siduu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iskamuu kibirin jirina rasuulku caaisha ayuu la baratami jiray maruu ka dheereeyey isagu iyo mar iyadu ay ka dheeraysayba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay lahwiga iyo ciyaarta iyo kaftanka ninku reerkiisa ula kaftamaa inaanu markaasi ahayn mid baatila ee xaqa uu ka mid yahay waayo arrinka caynkaasi waxa uu keensanayaa mawadada iyo raxmada ilaahay u dhex dhigay inay sii xoogaysato waxaa xuquuqdaasi markaa ka mid ah gabadhu ay ninka ku leedahay inuu ninku markaa la tashado gaar ahaan arrimaha markaa khuseeya gurigooda iyo caruurtooda isagoo ku dayanaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam nebi maxamed dumarkiisa ayaa ula tashan jiray maalintii markaa la joogay alxudaybiya waxaa dhacday rasuulku caleyhi salaatu wasalaam inuu faray saxaabadiisu mar haddii loo diiday inay kacbadii galaan oo ay dawaafaan inay halkoodaasi ku xalaaloobaan oo timaha ay xiirtaan hadigoodiina ay qalaan saxaabada arrinkaasi waa ku adkaaday rasuulku wuxuu usoo galay umu salama isagoo cadhaysan umu salama waxay tidhi maxaa dhacay wuxuu ihi rasuulku amar baan bixinayaayo amarkaygii baan la qaadanahayn waxa saxaabadu markaa rasuulka amarkiisa iskamay diidahayn bal waxa ay sugayeen amarkaa wax nadxinaya inuu soo dego umu salama rasuulka waa la talisay waxay tidhi rasuulka ilaahay cidna ha la hadlin adigu hadigaaga qal timahaagana markaasi xiiro dadku way kugu dayan doonaan sidii ayaa markaa rasuulku u sameeyey sala allahu alay wasalam dadkina waa ku daydeen marka ninka waxaa loo baahanya inaanu gabadhiisa xaqirin inuu la tashado arrinka uu ka qayb geliyo ayaa loo baahanyay isagoo go-aanka isagoo iska leh waxaa ka mida markaa xuquuqda ninkii lagu leeyahay haddii laba dumara uu leeyahay inuu cadaalad falo oo iska ilaaliyo dulmiga iyo jawrka iyo xadgudubka waayo rasuulku wuxuu